الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين القائل إن أرواح الشهداء في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل فاطلع إليهم ربهم اطلاعا فقال هل تشتهون شيئا قالوا أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا ففعل ذلك بهم ثلاث مرات فلما رأوا أنهم لم يتركوا من أن يسألوا قالوا يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيل الله مرة أخرى فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا رواه مسلم انت كذب أنه كرى لأه قضاها الله عز وجل هي قدر كيسة كنا كلسون بلقات كيسة وعن هل كان وقت عسييننا dhanka kalena uga tahniidaynaynaa guud ahaan ummadeenna muslimka ah iyo gaar ahaan hormuudka jihaadaya oo ay ugu horeeyaan amiirka muminiinta mulla maxamed cumar iyo amiirkeenna sheekh ayman aldawaahiri xafidahumullah waxaan dhammaan uga tacsiyeynaynaa istishaadka walaalkeen halyeygii jihaadka ee soomaaliya amiirkii xarakatu shabaab almujaahidiin asheykh mukhtaar abu subayr raximahullah kaas oo isaga iyo laba walaal oo kale ay ku shahiideen duqayn gardarro ah oo saliibiyiinta maraykanka ay ka fuliyeen deriga soomaaliya dhacdayna habeenkii talaadada ee taariikhda ku beegnayd toddobada dulqacda waxaa inooga aadan oo aan leenahay waxaa weeye oo keliya wixii uu allah tabaaraka wa tacaala raalli ka yahay waxaana leenahay inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun waxaana allah kaga mahad celinaynaa in addoommadiisa uu shahado ka yeesho marka uu doono iyo sida uu doono iyo goobta uu doono innaguna aanu raalli aan alla tabaaraka wa tacaala kaga nahay oo aanu ku qanacsannahay allah casa wajal wuxuu yidhi fii kitaabihi alcasiis walaa tahinuu walaa taxzanuu waantum alaclowna in kuntum mu'miniin in yamsaskum qarxun faqad masa alqowma qarxun mithluh وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين شيخ أبو الزبير wuxuu shahiiday isagaoo reebay sooyaal taariikh oo hardan iyo nafurnimo badan leh samir iyo adkaysi badanna uu ku bixiyey laga soo bilaabo markii uu ku biiray mucaskaraadkii tababarada ee dhulka jihaadka iyo ribaadka ee afghanistaan ilaa soomaaliya oo uu kaalin weyn uu ka geystay faafinta dacwada iyo towxiidka isaga oo ishraafay hanaqaadka maamulka wilaayaadka islaamiga ah ee ka cortay geyga soomaaliya wuxuu geyigiisii uga soo hijrooday in sharciga islaamka uu noqdo xukunka keliya ee dhulka lagu xukumo wuxuuna arrintaasi u huray wax waliba ilaa xilligan dhiiggiisii uu ku daatay wuxuu ahaa runtii halyey hal adag oo geesi ah amiir xishood iyo sariig leh adduunyo ka saahiday oo lagu yaqaanay adkaysi iyo xalaal miirad naxsibuhu kadalik walaa nusaki cala allahi axad sheekh abu subayr wuxuu ka dhisay geeska afrika qalcad adag oo islaamku ku leeyahay taas oo dugsanaysa كتاب يهدي وصيف ينصر ومعنى هذا هاي كتاب إلهي تبارك وتعالى جد كيسة ضدك كهانونية إيا صيف لوغا وريجيو وحي كتابك إلهي عقبات يا عرقالك النغض الله فضل كيسة وحجاتك الصومالية كسو صاري maraaxiishii ugu adkayd wuxuuna soo gaarsiiyey heerka maanta uu gaaray camalkan oo gaalo oo dhan ay habeen iyo maalin shirqoollada u maleegayaan haddana ay awoodi waayeen weligoodna insha allahu tacaala aysan awoodin doonin inay damiyaan nuurka islaamka ee iftiimay ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu yidhi yuriiduuna liyudfiu nuura allahi biafwaahihim wallaahu mutimu nuurihi walow kariha alkaafiruun amiirkeennii kama uusan taraasulin diintiisii innaguna insha allahu tacaala waddadaas ayaannu gadaashiisa qaadi doonnaa kamana taraasuli doonno diinteenna insha allahu tacaala amiirkeennu ma aqbalin gorgortan imtixaankiina wuu ku sabray innaguna insha allahu tacaala waddadaas ayaannu gadaashiisa ku taagnaanaynaa kamana leexan doonno insha allah amiirkeennu ma hilmaamin qadaayaadka muslimiinta mustadcafiinta ah ee daafaha caalamka lagu dhibaataynayo sida kuwa bariga afrika kuwa reer falastiin muslimiinta boorma iyo meel kasta oo qof muslima lagu dhibayo wuxuu ku taagnaa dariiqa jihaadka lagula jiro cadowga islaamka isagoo ah saabir muraabid ah ilaa ugu dambayn uu gaaray wixii uu jeclaa ee uu allah tabaaraka wa tacaala ka baryayay taas oo aad shahaado innaguna waddadaas ayaan gadaashiis ku taagnaanaynaa ilaa aan kala kulanno wixii uu la kulmay walaalkeen amiirkeennii abu subayr taqabal allahu shahaadata allah casa wajal wuxuu yidhi من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا هدبا حقانك قود حركة شعب المجاهدين وهل كان تسوى قد بنا إياه fariimo dhowr ah ugu horeyn waxaan kula dardaarmaynaa mujaahidiinta iyo qabaa'ilka muslimiinta ah ee soomaaliya in dusha aannu u ridanno waajibka naga saaran difaaca diinteenna oo u wada duubanno ka hortagga xamlada ay xulufada gaalada ah ku soo qaadeen wilaayaadka islaamiga ah iyo cadawtooyada gaamurtay ee maraykanka iyo reer galbeedka u hayaan islaamka iyo dadka muslimiinta ah waa in si saf ah oo midaysan aan uga hortagno cadowga oo dhinacooda dagaalkooda u midoobay meel waliba ay joogaan iyo nooc walba ay yihiin ciidamada mujaahidiinta waxaan leenahay waxaad tihiin difaaca adag ee ku horgudban shirqoollada gaalada ee ka dhanka ah muslimiinta dhulkan joogta waa kaas dhiiggii amiirkiinna oo ku daatay waddadan xaqa ah ee ku shahiida wixii ay umaradiinnu ku shahiido yaanu naga mid noqon qof hurdadalada iyada oo kufriga sidan isugu soo bahaysanayo dagaalka ka dhanka ah diinteenna iyo dadkeenna muslimiinta gobolka geeska afrika si gaar ah walaalaheen harar mombaasa iyo baangii oo ammaashoodu allah kadib ay ku xireen jihaadka soomaaliya waxaan leenahay ku bishaaraysta wacdiga allah tabaaraka wa tacaala ogaadana in aynaan idin hilmaamin waxaad tihiin ehelkeenna waxaana ku bixinaynaa dadaal badan sidii aynu idinkaga kor qaadi lahayn cadowga horarka ah ee dhulkiina ka geysanaya xasuuqwadanadyada argagaxa leh guud ahaan mujaahidiinta caalamka waxaan ugu niyad qaboojinaynaa in jihaadku aanu u taraanturroon doonin dilka sheekh abusubayr raximahullah balse wuu ku bulaali doonaa insha allahu dhimbiishiisuna way sii qarxi doontaa biidni illaahi tabaaraka wa tacaala waayo diinteennu waa baaqi waxaana u qoran guul la hubo shareecadeennu ma ahan fikrad qof uu lahaa oo markuu geeriyoodo meesha ka baxda ama la tago marka uu maqnaado waxaan haysannaa diin iyo caqiido raasiq ah iimaan iyo manhaj asal ah oo saafi ah oo ku kobcaya dhiigga dadka muslimiinta ah kuna baahaya oo ku xoogaysanaya nafurnimada haddii diinkani uu u hakan lahaa qof geeridiisa wuxuu hakan lahaa maalintii uu geeriyooday nabigeenna salawaatu ullahi wasalaamu calayhi muxameda ama ay meesha ka baxeen saxaabadii hoggaanka u ahayd muslimiintii sidii abubakar iyo cumar iyo cusmaan iyo cali iyo raggii la midka ahaa arrinkani wuxuu aad ugu cad yahay casrigeenna inta hoggaamiye ee ka shahiiday mujaahidiinta haddana jihaadku aanu u istaagin waa kaas sheekhaynii usaama amiirkii mujaahidiinta ee shahiiday waxaa ka sii horreeyey sheekh abu muscab iyo abu cumar albaqdaadi waxaa kaloo ka horreeyey mulla daadullah iyo baytullah maxsuud weliba waxaa sii qoyan dhiiga sheekh abu sufyaan ashihri iyo amiirkii imaarada islaamiga ah ee qowqaas doka cumaroof ma waxaa u istaagay jihaadka jawaabtu waa maya sababtoo ah waxay ahaayeen addoommo allah tabaaraka wa tacaala oo ajal uu u qoray waxay dusha u rideen hoggaaminta ummaddooda markay ay arkeen cadowgan horarka ah ee isu soo bahaystay waxay jihaad u duubteen markay arkeen in shareecada islaamka la diiday ugu dambayntiina iyaga allaah wuu oobsaday diinkii ay u dagaalamayeenna ee naftooda u horeenna weli wuu taagan yahay allah wuxuu yidhi tabaaraka wa tacaala wamaa muxammadun ilaa rasuulun qad khalat min qablihi rusul afain maata aw qutila inqalabtum calaa acqaabikum waman yanqalib calaa caqibayhi falan yadura allaha shaya wasayajzi allahu shaakiriin sidaa daraaddeed hoggaanka guud ee xarakatu shaab mujaahidiin wuxuu cilaaminayaa in sheekh axmed cumar abu cubayda allah xifdiyee loo magacaabay amiirka xarakatu shabaab mujaahidiin ee bedelaya sheekh abu subayr raximahullah sidoo kale hoggaanka xarakatu shabaab mujaahidiin wuxuu baycada u cusboonaysiinayaa ururka alqaacida iyo amiirkeenii sheekh ditoor ayman altawaahiri xafidahullah waxaanu xaqiiqsannahay in muslimiinta uu soo gelayo waa berisan oo la soo noqon doona sharafkii ummaddan waxaana aragnaa maantay in jihaadku baahay oo kobcay kuna saldhigtay meelo badan oo ka mid ah dalalka muslimiinta dhimbiisha jihaadkana waxaa sii hurinaya gulufka colaadeed ee saliibiyiinta iyo xulufadooda yuhuudda iyo raafidadu ay ka wadaan dhulalka muslimiinta sida falastiin ciraaq shaam afghanistaan iyo jasiirat alcarab almaqrib alislaami iyo shiishaan waxaa kaloo jihaadku ku sii adkaanaya nafurka muuqanaya iyo iimaanka iyo sabarka ee mujaahidiintu ay kala hortegayaan gulufka gaaladu ku soo qaaday dhulka muslimiinta ah ugu dambayntii waxaynu leenahay cadowga haddii uu shahiiday sheekh abu subayr waxaa dhexdeenna baaqi ku ah kitaabka ilaahi tabaaraka wa tacaala iyo sunnadii nebigeenna ee uu amiirkeennu inagu hogaaminayay waxaana jooga kumanaan mujaahidiin ah oo muhaajiriin iyo ansaarba leh oo abu subayr soo tababaray dhammaantoodna waxaa ka go'an guul ama geeri ilaa ilaahi tabaaraka wa tacaala shareecadiisa dhulka koonka looga xukumo waxaad ogaan doontaan in aynu nahay dad aargoosta waxaadna sugtaan dhowaa iyo dheeraaba cawaaqibka aad ka dhaxashaan falalka foosha xun ee aad ku kacdeen وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والله أكبر ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين